waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali see u aragtaa guud ahaan arrimaha doorashada ee soomaaliya iyo buuqa ku haraysan
waa mahadsanta wallahi iniga murankaas haddeer meel wuxuu maraya xasaasi ah oo aada loogu kala aragti duwan yahay ama ha ahaadeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ama haddeer sidaan ognahay dowladda federaalka gudaheeda hadday tahay labada baarlamaan oo aqalka senadka iyo hadday tahay aqalka wakiilada iyo hadday tahay prime ministerka iyo iyo iyo madaxweynaha marka meel xasaasiyada bay haddeer maraysaa waa gartay sidee u aragtaa baaqa ka soo baxay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi uu leeyahay waa in shir deg dega la qabtaa inta ka horeysa bishan labaatankeeda wallahi waa soo dhoweynaya waxaan u arkaa inay wax fiican tahay arrintaanuna arrin muddo hore in la qabto ahayd bay ahayd sababtoo ah soomaaliya si ay tallaabo wanaagsan u qaado oo madaxweyne loo wada dhan yahay loo soo doorto sanadka soo socda waxaa loo baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dadkan political stakeholderska ah iyo international community wax wanaagsan in meel laysla dhigo oo la wada fadhiisto oo soomaalida hormuud ka ahaato dowladda dhexena hormuud ka ahaato dowladda dhexe dowlad goboleedyadii baa way u sheegaya international communitygiiba u sheegaya maraykanka ugu dambeeya hadda marka anigu aad baan usoo dhaweynayaa guddoomiyaha aqalka sare ee baaqa uu usoo gudbiyey dowladda federaalka beesha caalamka baad sheegtay safaaradda maraykanka ka hadashay beesha caalamka door intee la eg bay ku leedahay arrimaha doorashadaas oo in soomaalida loo daaya ma ahayn
way way fiican tahay soomaalidu hadda xaq bay u leedahay laakiin anigu ma qabo soomaalida keliya inay xaq u leedahay progresska ama horumarka laga samaynayo arrimaha soomaaliya haddeer inagu waddankan aynu joogno dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa civil society-ga political partiska kulligood muxuu ahaa way ku leeyihiin dowladdana way breshar garayaan innagana waddankeenna iyagaaba gacanta ku haya dhaqaalihii muxuu ahaa waddanka haddaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo bay-adda iyo ciidamada iyo dowladda iyo baarlamaanka intaba haddaan lacag international communitygu siin ma ay jirteen dan bay ugu jirtaa sababtoo ah uguma jiro dantan soomaalidu ka hadlaan oo ah waddankaa la rabaa in la gumaysto waddankaa la rabaa in la qabsado war meeshaan wax laga qabsanaya ma jiraan dad isku baabaayo baabaayo muxuu ahaa meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan baa jooga khatartooda iska ilaalinayaan dan baana ugu jirta in waddankaanu kaco muxuu ahaa istaago horumar sameeyo muxuu ahaa laga nabad galo iyaguna dad kale soomaaliduna dad kale oo wadamada kale ay ka nabad galaan marka dan baa ugu jirta international community dhaqaalay geliyaan waxay la diriraan muxuu ahaa argagixisadii ilaa labaatan kun oo nin baa ka jooga iyo rag iyo dumar ah oo amison ay ka mid hoos yimaada oo wadamada kale maraykanku jooga maalin walbay xilka kala ka garaacaan puntland bay joogaan gaalkacyay joogaan muqdishoay joogaan hargeysay joogaan baydhabay joogaan kismaayoay joogaan soomaaliya meelayan joogin ma jiro waxayna la diriraan dadka argagixisada ah oo waddanka khatarta ku haya lama oran karo marka waa inay ka baxaan anigoo danta soomaalida baart bay ka yihiin qaybta muxuu ahaa shanaad bay ka yihiin waa garta tan ugu dambaysa marka ra-iisul wasaaruhu hadda ka hor wuxuu sheegay in doorashada wakhtigeeda ay ku dhacayso xoogaa dadku waxay u turjunteen in isaga iyo madaxweynuhu ay ku kala duwan yihiin guddoomiyihii aqalka sare iyo hadaiyo aqalka hoose dabcan waa kala duwan yihiin maxaad is leedahay tallaabada tan xigta iyo sida laysugu iman kara way tahay wallahi horta waxaan filayaa in laysu yimaado oo dabcan akritaanka waa laysu imaanaya waa la wada fariisanaya sidee baa laisugu imaanaya ma iyadoo laysu caafimaad qaba baa laysugu imaanaya mase iyadoo la kala fogaya anigu waxaan qabaa in haddeer aada loo kala fogaaday dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe inay kala fogaadeen prime ministerka iyo madaxweynuhu hadda inay kala fog yihiin waxyaabo badan baa marka xamar ka socda oo dowlad goboleedyadana la gaadhsiiyey meelihii lagu shiri lahaa baa hadda socda gaalkacyaa lagu shiraya baa laleeyahay xamar baa lagu shiraya baa laleeyahay qolo walba qolada kale diidan tahay garow waa qolo diidan tahay qolaa xamar diidan marka nin arrintaas soomaaliya arrin kacsan oo qasan oo meelay u socoto iyo meelay ka socoto aan la garanayn warar badnina ka socdaan wey
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali